doorbaahinta idin newscom waxay idiin soo tabanaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan madaxnimo mayasin shaqaynii beri haddii ilaahayn ka raallana qabo inka dambaysta aan unan fadheedahayna muddiyay qabsadaan ilaan walba babaalo intii kala naqdaw siyaasiin iyo beelis iyo waxyaalaha naqdaas marka jaangooyadaas maadaama ramadaanna foodahan yahayo beri insha allahu siin shaaci doon haddii ilaahay odayaalka koyan waa odayaalka maqonaayo reer shabeellaha hoose aan badanaayeen badankooda reer shabeellaha hoose koyan dadka danta fafadhiyo mayba waa gudoomiyaha golaha odayaasha reer shabeellaha hoose waaye gudoomiye ku-xigeenka labaadna waa reer shabeellaha hoose waaye dhammaantiyo roogan koyan haddana mayba ka ballangnay xildhibaanadan lan walbaba maadaama shabeellaha hoosena geeskaas jarto baayibakool inta roogda maylen xil saaray inay xildhibaanadayo aruuriyaan gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka iyo gudoomiye ku-xigeenkiis inay shabeellaha hoose ku aruuriyaan intana gobolkan baayibakoolna gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo anoo afhayeenka in una ku aruurin iyo laha ka ballami